galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab isniina bisha julayn ay tahay labaatan sanadka labada kun iyo labaatanka wararka caawana waxaa ugu waaweyn laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kaisas cusub oo coronavirus oo laga helay gobolka victoria iyadoo qof kalena xanuunka uu u dhintay sidoo kalena waxaa bilowday baaritaano lagu sameynayo dadka hoteelada lagu karantiili jiray iyo dhibaatooyinkii ama khaladaadkii halkaasi ka dhacay tirada guud ee ugu dhimatay xanuunka coronavirus dalkan australia ayaa kor u kacday iyadoo gaartay boqol labaatan iyo saddex qof haweenay sideetameeye jir ah ayaa ku geeriyootay gobolka victoria laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kays oo xanuunka coronavirus ah ayaa laga diiwaangeliyey gobolka victoria maanta oo ah isniin bisha julaina ay tahay labaatan waxaa hadda gobolkan victoria ka jira laba kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toban kaysas dad qaba xanuunka sidoo kalena boqol iyo afartan iyo toddoba qof ayaa xanuunka cisbitaal ugu jira iyadoo soddon iyo kow ka mida dadkaas ay ku jiraan xaaladda deg dega ah premierka gobolka victoria daniel andrews ayaa sheegay in haddii la doonayo in la xakameeyo caabuqan in loo baahan yahay dadaal dadkoo dhan ay ku midaysan yihiin innagoo dhan waa inaanu ku dadaalnaa ayuu yidhi inaanu wax ka qabanno daruufahan adag ee aanu wajahayno ma awoodna ayuu yidhi inaanu indhaha ka qarsanno xaqiiqda ah waxa aanu wajahayno xaqiiqduna waxay tahay ayuu yidhi in caabuqa weli aynaan xakamayn waa inaanu tirada dadka xanuunka uu ku dhacayo yarayna ayuu yidhi madaxa ka tirsan dowladda gobolkan victoria shaqaalihii hoteelada ka shaqayn jiray ayaa loogu yeerayaa in su-aalo lagu weydiiyo baaritaan ah ku socda barnaamijka karantiilka hoteelada ee gobolkan victoria jennifer coats oo ah qareemad shaqada hore uga fadhiisatay ayaa baaritaankan hogaaminaysa waxaana caawinaya qareen kale isagana tony neil furitaankii baaritaankan iyo qoraallo loo soo gudbiyey ayaa markiiba bilowday balse weli dad laguma wareysan baaritaankan xisbiga laybarka ee federaalka ayaa waxa uu warqad u qoray aqalka hoose ee baarlamaanka iyo sanadka isaga oo xisbigu doonaya in la xaqiijiyo inuu jiro dariiq baarlamaanka dib loogu bilaabo iyadoo markaasi la ilaalinayo amniga dhanka covid ka tan ayaa imanaysa kadib markii prime minister scott morrison uu kansalay kala fadhigii baarlamaanka ee labada asbuuc uu fadhiisan lahaa laga bilaabo afarta augost kadib markii ra-iisul wasaaraha uu talooyin ka helay saraakiisha caafimaadka balse hogaamiyaha xisbiga mucaaridka antony albanisi ayaa ogolaaday taladaas caafimaad balse waxa uu qeexay inuu ka xun yahay in dowladda aan waqti loo helin lagula xisaabtamo haddii baarlamaanku uu xiran yahay dowladda federaalkana waxay caddaymo dheeraada ka bixisay arrimaha la xiriira lacagaha job kiber iyo job seaker khasnajiga ayaa laga dhadhansaday in lacagahaasu ay kala duwanaan doonaan halka hadda ay isku mid ka yihiin oo kun iyo shan boqol oo dollar labadii asbuucba dadka la siiyo tan ayaa imanaysa kadib markii walaac laga muujiyey in dadka lacagahaas qaadanaya qaarkood la siiyey lacago ka badan tii ka hor xanuunku markuu dilaacay ay qaadan jireen gobolka new south walesna labaatan kays oo cusub oo covid nneteen ah ayaa laga diiwaangeliyey premieradda gobolka gladys barjiglean ayaa xaqiijisay in dhammaan kaysaskaas ay yihiin kuwa la yaqaano halka ay ka yimaadeen saddex ka mida kaysaskaas ayaa lala xiriirinayaa xanuunka oo ka dilaacay hoteelka cross roads ee kasuulo ku yaala taasoo hoteelkaas dadka ka qaaday xanuunka gaarsiinaysa hadda afartan iyo sideed qof sideed kaysna waxaa lala xiriirinayaa makhaayad taai ah oo ku taalla xaafadda wetheral bark halka afar kale lala xiriirinayo kalaabka ku yaala magaalada batemans bay ee la yidhaahdo solgers club wararka dibaddana madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay inuusan dooneyn in dadka lagu khasbo inay xirtaan afduubka ama mask tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxaa jaamacadda johns hopkins ee dalka mareykanka ayaa muujinaya in mareykanka laga diiwaangeliyey tiradii ugu badnayd ee uu ku dhaco xanuunka coronavirus iyo weliba tiradii ugu badnayd ee ugu dhimata hal dal tirakoobka u dambeeya ayaa muujinaya in caabuqu kordhay oo uu gaaray maalintiiba toddobaatan kun halkaa sagaal boqol oo qofna ay u dhinteen waa maalintii afar maalmood oo isku xiga oo ugu yaraan sagaal boqol oo qof ay dalkan ugu dhinteen xanuunka covid nneteen laakiin mer trump ayaa sheegay inuu isagu shaqsiyan aaminsan yahay in la xirto afduubka balse uu jeclaan lahaa in dadka la siiyo kala door inay iyagu doortaan inay xirtaan iyo in kale haddana saadaasha hawada berita oo talaada ah magaalada bet waa cadceed kow iyo labaatan adelaid daruur afar iyo toban digrie melbourne xoogaa roobaba afar iyo toban digrie halka magaalada sydney inta badan ay cadceed tahay iyo lix iyo toban digrie brisbana qayb ahaan waa daruur kow iyo toban digrie intaas ayaan kusoo gabagabaynayna wararkeena maanta magacayguna waa xasan jaamac